maantay oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatanka bisha dilqacda kun afar boqol soddon iyo toddobo waxaa dhacday runtii macarako ilaahay subxaanah wa tacaala lagu weynaynaayo laguna duminaayo gaalada iyo cumuladooda iyo waxa ay dhisteen lagu duminaayo macarakadaas waxay ka dhacday magaalada muqdisho waxaa qaaday macarakada halyey ka mida haleeyada mujaahidiinta oo ah istishaadi kaasoo kaxaysanayay baabuur uu ku soo diyaarsaday wixii ilaahay ugu dhow subxaana wa tacala ugu dhowaanayay cadowga ilaahayna uu rabo inuu ku naafeeyo halkaa uu la beegsaday marka god ka mida godadka sharta ay ka soo baxdo godkaas oo ku dheggan madaxtooyada soomaaliya ayna ku shirsanayeen dawaaqiidda lagu magacaabo baarlamaanka iyo kuwa lagu magacaabo wasiirada kooxda riddada iyo saraakiishoodii ciidanka iyo anwaacda kala duwan ee kooxda riddada ay ka kooban tahay ay ku shirsanaayeen iyadoo laga soo maleegaya shar ku wajahan dadka muslimiinta sidii loo dhibaatayn lahaa sidii wax loo gaarsiin lahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala shartaas uu ku dumiyey walaalkaa ka mida mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadiisa ha aqbalo hana weyneeyo darajadiisa ilahayna waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala qabuul iyo aqbalid ayaana uga baryaynaa wakrigaas oo ay ku magacaabaan hotel s y l laakiin xaqiiqatan magaca hoteelka uu yahay qidaa ama gambasho lagu gambanaayo in laga dhigto waxa weeye saldhig iyo talis kooxda riddada ah xagga magacana la hugiyo inuu yahay meel shacabiya inuu yahay la rabo in la hugiyo laakiin mujaahidiinta falilah alxamdu way ka baraarugsan yihiin qadayada ayada ah waana la socdaan dhaqdhaqaaqa nimanka murtadiinta ah halkaa waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku gaabiyey nimankii murtadiinta ahaa noocyadooda kala duwan inta waxbaa ka soo gaaray wararka hordhaca ah ee ka soo baxaya waxa weeye in dhibashadoodu afartameeyo ay cagacagaynayso dhaawacooduna toddobaatameeyo uu cagacagaynayo iyadoo waxa weeye halkaas marka dhibaato iyo anfiriir xoog leh uu ka soo gaaray nimanka iyaga ah waxaa intaa dheer waxa weeye maleeshiyaadkii ilaalinayay meesha lagu tilmaamo madaxtooyada oo lagu magacaabo ilaalada madaxtooyada oo iyagana runtii aad ugu ba'ay ilaahay baa ku mahdan subxaanahu wa tacaala maanta cadowga asagaa naafeeyey